galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta ee qeybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galabnimo jimcaha taariikhduna ay tahay sagaaliyo tobanka bisha februari sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaabane toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efemyada magaalooyinka geeska afrika idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona cabdiqaadir maxamed mursal iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada idaacaddeenna galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno cakirnaanta siyaasadda soomaaliya oo qarka u saaran inay muqdisho ku celiso colaad sokeeye wuu ku fashilmay afar sano kadib xilligiisoo dhammaaday in magaalada muqdisho ay caasimadii dagaalo ka socdaan in aniga hadda hadda wax igu soo dhacayo majeeda cabdullah maxamed cabdullaahi farmaajo magaaladan weli madaxweyne kasii ah inay magaaladan caadi kusoo noqoto anigu ma qabo walaxaa fashilmi in la yidhaahdo waxabaa fashilmi waxa waaye meelaan loo noqonin wax ma fashilmine wixii naga halaysan aan samaysano wixii naga qaldan aan saxano waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin aan ku eegayno wararkii ugu dambeeyey xiisadda hubaysan ee ka dhalatay bannaanbixi ay macaaridku maanta ka dhigi lahaayeen magaalada muqdisho raggeen halkan taagan waxaan qabannay shir jaraa'id shirkaas jaraa'id wuxuu ku saabsanaa in labadii madaxweyne madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ka horraysay iyo guddoomiyihii baarlamaanka ee soomaaliyada hore saddexdooda lagu weeraray hoteelkii ay degganaayeen iyadoo lala damacsanaa dil maanta waxaa ku xigtay in murashaxiintii iyagoo bannaan baxaaya oo adduunyadu ay fiirsanayso soo xabadeeyey qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo cashe ibraahim aadan
maraykanka ayaa khamiistii sheegay inuu diyaar u yahay inuu iiraan kala hadlo arrimaha ku saabsan in waddanku dib ugu laabanayo heshiiskii kaas ujeedkiisu ahaa in teheraan laga hor istaago in ay xesho hub nukliyer ah iyada oo la raadinayo in dib loo soo nooleeyo heshiiskii washington lafteeda ee ka baxday ku dhowaada saddex sano ka hor tallaabadan ayaa waxay ka tarjumaysaa isbeddelka ku yimid maamulka maraykanka iyadaoo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka anthony blinken uu carabka ku adkeeyey mowqifka madaxweyne joe biden ee ah in washington ay ku laabanayso heshiiskii sida rasmiga ah loogu yaqaanay qorshaha wadajirka ah ee waxqabadka ee loo soo gaabiyo j c p o a haddii teheraan ay si buuxda u fuliso heshiiska iiraan ayaa si qabow uga jawaabtay fikirka uu soo bandhigay blinken intii lagu guda jiray kulan muuqaal ah oo uu la yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee ingiriiska faransiiska iyo jarmalka oo ah koox loo yaqaano e saddex oo ku shiray magaalada baariis ee dalka faransiiska haddii iiraan ay dib ugu laabato fulinteeda adag ee ballanqaadyadeedii heshiiskii j c p o a maraykankana sidaasoo kale ayuu samayn doonaa waxaana uu diyaar u yahay inuu iiraan la yeesho wadahadalla dhinacaas ah ayaa lagu yiri bayaan wadajir ah oo ka soo baxay afarta waddan sarkaal maraykan ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee royters in washington ay si wanaagsan uga jawaabi doonto casuumad kasta oo ay midowda yurub u fidiyaan wadahadallada u dhexeeya iiraan iyo lixda waddan ee xoogga leh ee ku jiray wadaxaajoodka heshiiskii asalka ahaa kuwaasoo kale ah ingiriiska shiinaha faransiiska jarmalka ruushka iyo maraykanka tan iyo markii militariga dalka mayamaar ay rideen dowladdii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doortay ee dalka bishan februari kowdeedii ayaa koox u ololeysa gudaha iyo dibadda waxa ay ugu baaqeen shirkadaha ajnabiga ah inay xiriirka u jaraan jenaraalada dalka iyo dhowr shirkadood oo ay tixgeliyaan mid ka mid a kooxaha cadaadiska ayaa tallaabo dheeraada u sii qaadaya islamarkaana hadaf ka dhiganaya shariikadaha ay leedahay dowladda miyamaar hadda uu dalku si adag ugu soo laabtay gacanta militariga dhaqdhaqaaqa cadaaladda miyamaar ayaa ku boorinaya shariikadaha shisheeye ee maalgashiga ku sameeyey gaaska faa'iidada leh ee dalka in ay ka baxaan iskaashigooda ay la leeyihiin shidaalka iyo gaaska ee ay maamusho dowladda miyamaar oo ay ku jiraan kuwa waaweyn ee caalamiga ah ee saliidda ee shefron iyo total milatarigu waxa uu bilaabay inuu khafiifiyo gacanku haynta dalka sanadkii laba kun koob iyo toban kadib ku dhowaad konton sano oo uu xilku hayey xilligaas oo ahayd markii ugu horreysay ee uu dalku helo dowlad shicib ah iyadoo tan iyo sanadkii laba kun shan iyo tobankiina waxooga awoodda dalka la wadaagay xisbiga national league for democracy oo ahaa xisbiga siyaasadeed ee hogaamiyihii hore ee la riday ee an san suye generaalada ayaa si buuxda ula wareegay talada dalka bishan februari kowdeedii kadib markii sida ay sheegeen uu xisbiga n l d ee ku guulaystay doorashadii guud ee sanadkii hore ay sameeyeen wax isdabamarin oo doorashadunu ay ahayd mid la khiyaameeyey iyagoon soo bandhigin wax caddayna madaxweynaha dalka aljeeriya cabdilmajiid tabon ayaa ku dhawaaqay khamiistii in uu kala dirayo aqalka hoose ee baarlamaanka oo xubnihiisa wax ka yara sanad ay uga harsan yihiin muddadooda shanta sano ah tabon ayaa waxa uu sheegay inuu ku baaqi doono doorasho si loo soo dhiso hay-ad cusub iyadoo loo marayo doorashooyin ka madax bannaan lacag haddii ay yihiin kuwo musuq maasuq iyo kuwo kaleba madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay inuu isku shaandhayn ku samayn doono xukuumadda labada maalmood ee soo socota tabon oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee xilligii madaxweynihii xilka laga qaaday ee cabdulcasiis butafliqa ayaa la doortay iyadoo ay socdeen dibadbaxyo lagu dalbanayay inuu ka tago madaxda xukunka haysa hogaamiyaha waddanka ku yaala waqooyiga afrika ayaa sidoo kale amar ku bixiyey in la sii daayo lixdan xubnood oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa mudaharaadka ee ku lugta lahaa in lagu khasbo butafliqa inuu xilka ka tago sanadkii laba kun iyo sagaaliyo toban
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay caashe ibraahin aadan oo warkii dunida inala socotiinaysa halkaad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington aan ku bilownay magaalada muqdisho waxaa weli ka taagan xiisad ka dhalatay banaanbaxay hore u qorsheeyeen xubnaha musharaxiinta mucaaridka oo baaqday kadib isku dhacyo hubaysan oo dhex maray ciidamada dowladda iyo ilaalada qaar ka mida musharaxiinta rasaas xoogan ayaa ilaa ayaa xalay magaalada laga maqlayay waxaana waddooyinka magaalada ay dowladdu geysay ciidamo ku hubaysan gaadiidka dagaalka wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan muqdisho nooga soo diray dadka deggan muqdisho ayaa xalay xilli dambe ku soo toosa daryanka madaafiic ka dhacaysa gudaha magaalada waxaana dagaalka xalay saqdii dhexe uu ka bilowda agagaarka fagaaraha daljika daahsoon halkaasoo ahayd bartilmaameedka inuu ka dhaco bannaanbaxay soo qabanqaabiyeen mucaaradka ka soo horjeeda dowladda soomaaliya rasaas ayaa laga maqlaya agagaarka hoteelka maa'ido ay degganaayeen musharaxiin madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud iyo shariif xasan sheekh aadan waxayna qaarkooda warbaahinta la hadla ay ku aadeeyeen dowladda inay waar ku soo qaado hoteelka ay degganaayeen iyadoo la joojinaya bannaanbax nabadeed sida ay sheegeen oo ay ku wadeen inuu ka dhaco fagaaraha daljika daahsoon aan ka fogayn hoteelka ay deggan yihiin dadka muqdisho ayaa saaka ku soo toosay iyadoo guud ahaan waddooyinkay xiran yihiin waxaana isgoysyada muqdisho lagu arkaya dabaabadaha dagaal ay wataan ciidamada amniga iyadoo guud ahaan isku socodka magaalada la joojiyey barqadii maantana mar kale ayaa rasaas ka dhacday waddada aada garoonka aadan cadde halkaasoo bannaanbaxay hor kacayeen musharaxiinta kalaha ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cabdikariim guuleed iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre oo bannaanbaxa la risaaseeyey kadib la hadla saxaafadda wuxuu ku eedeeyey dowladda inay isku dayday inay khaarijiso musharaxiinta bannaanbax horkacayay sida uu ku eedeeyey dowladda soomaaliya xalayto raggeenan halkan taagan waxaan qabannay shir jaraa'id shirkaas jaraa'id wuxuu ku saabsanaa in labadii madaxweyne ee madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ka horreysay iyo guddoomiyihii baarlamaanka ee soomaaliyada hore saddexdooda lagu weeraray hoteelkii ay degganaayeen iyadoo lala damacsanaa dil maantay waxaa ku xigtay in murashaxiintii iyagoo bannaan baxaaya oo adduunyadu ay fiirsanayso la soo xabadeeyey xabadihiina allah caafiyo inta dhimatana allah u naxariistay dad soomaaliyeed ay ku waxyeeloobeen isla xabadihii ishii dhaqaale oo dalka soomaaliyeed uu lahaa oo ahaa aeroboorka xabadihii annagana la ku soo ridaayey ayaa aeroboorkii madaafiic ah ayaa aeroboorkii madaafiicda ay ku rideen ayaa gubanaya hadda dowlad goboleedyada waxaan rabaa madaxdooda inaan u sheego waa madax soomaaliyeed oo aan wakhtigii muddaxiloodkoodii dastuurku siinaya aanu dhammaan oo sharci ah waa inay ogaadaan mas-uuliyadda ugu weyn dalka iyagay saaran tahay mas-uuliyad miisaaman waa inay ku shaqeeyaan oo macnaheedu tahay iyagaa laga rabaa xalka ee ma aha inay meel u fadhiyaan dowladdu wakhtigeedu dhammaado gudaha garoonka muqdishona waxaa ku dhacay madfac aan la ogeyn halka uu ka yimid waxaana jiray warar sheegaya in hakad uu ku yimid howlaha garoonka waxaase idaacadda v o ada ay la hadashay maareeyaha hay-adda duulista rayidka axmed macalin isagoo sheegay inaysan jirin hakad ku yimida howlihii garoonka aadan cadde diyaaraduhuna ay shaqaynayaan maqaayad terminaalka banaankiisa aan u dhoweyn ayaa dabyar qabsaday maqaayadiina kadib dabdamisyaal ayaa oo gobolka banaadir la hayay waxba usoo degmaday waana la damiyey garoonka banaankiisayna ahayd marka wax cilada oo aan anaga dareenay halkii seven o'clocka garoonka soo galay hadda kula hadlayana waa laba iyo tobankii iyo iyo rubi oo duhurdamo marka intaasna weli waan dhex jooga hadda waa dhex taagana oo diyuuradii gaalka ayaa hadda jarmay marka wax cilado hadda garoonka ka jiraa ma jiraan
wararka sheegaya in howlaha garoonku istaageen maxaa ka jira ma waxba kama jiraan sababtoo ah garoonka markuu istaagayo waxaa howlihiis xagad geliya hay-adda dowlad shareedka soomaaliyeed oo keliya annaguna wax cilada oo aan dareennay oo aan garoon hakad u gelino maynaan dareemin operationkiisa si caadi ayuu ku socday haddaadaa aan kula hadlayo waxaa horteyda kacaya african express oo hadda kacday salaam ayaa ka horeysay diyuurda freedom airline oo
maaragtaydiyaaradda ethiopian airways ma timid mase imaanaysaa maanta way imaanaysaa oo mas-uuliyadeeda la hadalnay way imaanaysaa wax yaroo dileeha ku dhacay sida naloo sheegay waana normal oo mar walba way dhacdaa wax aan isleenahay isbedel ayuu maxaa ku keenay dilayga maadaama ay tahay diyaarad caalamiya de waa caadi waa dilayga technicala keeni kara wax walbaa keeni kara waxay marmaray waxay sameeyaan diyuurad normally ethiopian airline waa taqaanaa diyuuradna galabtii timaadaa diyuuradna subaxda hore meelaha eleven thirty timaadaa marka haddii basengerku uu ku yaraado oo labada flight oo hal diyuurad ay isugu geyn karaan ayagoo qiimaha iyo macnaha iska ilaali ayay hal diyuurad isugu geeyaan flightkaas waxay isugu geeyeen meelaha sagaalka tiri oo kalo ayay isugu geeyeen marka arrintaasaan u malaynaya inay guud ma jiraan
qof jooga gudaha garoonka waxau ii sheegay in maqaaxi ku taal meel baakin ku dhow oo gudaha garoonka ah in madfac kusoo dhacay oo khasaara dhashay marka waxa kusoo dhacay baakinka u dhow xafiiskaaga miyaan khatar ku ahayn gudaha garoonka
hata airboortka dadku waxbay u kala yahaan airboortka xidaab wuxuu leeyahay aada u weyn marka annagu aviation ahaan airboortka waxaan unoqona u naqaanaa airportka inta ah ayaan airboort unaqaanaa marka wax ka dhacay kilometerka xagga wax ka dhacay annaga wax micno aynoo samaynaan mala operationkeena saameynta ma yeeshaan waxana annaga xirfadeena tahay annaga naqaan waxa diyuuradaha effect ku yeelan kara iyo waxaanu ku yeelan karin iyo waxa sababi kara in garoon la xiriy iyo inuu furnaado marka xirfadda hay-adda duulista rayidka iyo midda aan leeyahay anoo kaashanaya wax sababi kara in hakad la geliyo habsami u socodka duulimada aadeymaha loo jeediya dowladda soomaaliya ee la xidhiira inay waarar ku qaadda hoteel ay deganaayeen madaxweynayaal hore iyo is-hor istaag banaanbaxyo ka dhacaya maanta magaalada muqdisho qaybo ka mid ah ayaysan u suuro gelin v o ada inay la hadlaan dadka ay la hadashay hafayeenka xukuumaddo la xidhiirna wuu ka jawaab waaye telefoonka wasiirka wasaaradda warfaafinta cismaan dubboo la hadlana wuxuu ii sheegay in ra-iisul wasaare rooblow ka hadli doono xaaladihii ugu dambeeyey magaalada gaar ahaanna is-risaasaynta ka dhacda muqdisho iyo aadeymaha mucaaradkaee la xidhiira in weeraro lagu qaaday goobihii ay degganaayeen lama oga xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee muqdisho oo afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafay si weyn looga dareemaya dhaqdhaqaaqyada ciidan iyo isku horimaadyada ka dhacaya magaalada waxaana maanta aan suuro gelin in la iskugu soo baxo fagaaraha daljika daahsoon halkaas oo mucaaradku ay ku baaqeen banaanbax nabad inay ku samaysanayaan balse taa aysan suuro gelin cabdulqaadir okey v o a muqdisho dhinaca kalena qaar ka mid ah aqoon-yahanka dhallinyarada ah ee soomaaliya ayaa aragtidooda ka dhiibtay qalalaasii saacadihii lasoo dhaafay ka jiray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wariyaha v o eda cabdicasiis berrow ayaanay dhallinyaradaasi u warrameen magacaygu waa cabdirashiid aadan aw yuusuf haddii aan aragtideeda ka dhiibto wixii dhacay xalay ilaa saakay waxaan ku tilmaami karaa wax aada iyo aad looga xumaado lixdan sano kadib gobanadiis gobonnimadii soomaaliya inaanaan lahayn hanaan dowladeed saldhigta ee weli lagu wareegayo xabad iyo dagaal iyo qori iyo kuraas aad baan runtii uga xumahay tala ahaan waxaan kusoo jeedin lahaa ummadda soomaaliyeed in dheergaradkeedu inay dib ugu xisaabtamaan inay dib u xisaabtamaan uguna xisaabtamaan xanaan dowladeed in loo baahan yahay suurtagal ka dhiga in la wada noolaado waad mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu magacaygu waa daacad cali madoobe waxaan ahay aqoon-yahan soomaaliyeed xasuustayduna waxay bilaabatay wadanka oo dabka shidan yahay dambelo naareedna ay ka hoorayaan haddana nasiib daradaydu xalay saqda dhexe ayaa waxaan ku salalay muuqii qurxoonaa ee caasimada muqdisho ee lagu radinaya dhiig dhacdooyinka daruusaha siyaasadda xanaanka dowladnimo akhlaaqda aadanaha iyo garashada shaqsiga khilaafsan ee lagu oogayo colaadaha laguna quusinaya iftiinka dowladnimo waa mid quusinaya shacabka isku muujiyey curashada dowlad xana qaado waxaan ugu baaqayaa hay-adaha dowliga ah ciidamada qalabka sido in la dhowro xuquuqda aas-aasiga ee muwaadinka lana sugo amniga qof walba oo soomaaliyeed oo harsado xagoogta dowladnimada waa mahadsanta cabdicasiis
magacaygu waa xasan mudane waxaan ahay baro jaamacadeed runtii wixii dhacay waxay ahaayeen wax aada looga xumaado oo laga baaqsan kara haddii labada dhinacba ay dagaal badan ku bixin lahaayeen waana wax runtii sawir aada u xun ka gudbinaya xaaladda kala guur ee dalku ku jiro iyo guud ahaan dowladnimada iyo siyaasadeenna wax qurux badan ma ahayn runtii waxaan isleeyahay mas-uuliyadda koleytabo dadaa qaadan doona labada dhinacba waa inay mas-uuliyadda qaataan waayo arintan haddii ay dadaal iyo la tashi badan ay gelin lahaayeen labada dhinacba way ka baaqsan kareen in wixii maanta dhacay runtii ay dhacdo waa cabdiraxiin xaaji cadow cabdulle waxaan ahay arday wax ka barta magaalada muqdisho kuna dhashay runtii aad ayaan uga xumahay maanta wixii dhacay bilooyinka horena isma dhehaynin wixii maanta dhaci doonaa dhici doona ismaana dhehaynin waxaan baaq u dirayaa midooda musharaxiinta ugu baaqay in banaanbax nabadeed qaban doonaan way arkeen maanta natiijada ka soo baxday ee banaanbax nabadeed ay ku sheegayeen waa aragtay natiijada ka soo baxday ma ahayn mid wanaagsan dadka bulshada iska daayay ayagaaba dhibaato ka soo gaartay runtii wadadan ma ahan wado oo la wada dhan yahay oo soomaali dhan ay jeceshahay in wax lagu raadiyo ama ku helaan dadka dhanna waxa ay ka wadsiman yihiin in lagu helo wadada nadiifka miska nabadda oo wadahadalka in la wada fadhiisto kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanka ah ee soomaaliya oo aragtidooda ka dhiibanayay qalalaasii saacadihii lasoo dhaafay ka jiray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaanay warramayeen wariyahayaga cabdicasiis barrow haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno cakirnaanta siyaasadda soomaaliya iyo xiisado ka dhashay oo ka oogan magaalada muqdisho waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
kasoo joogtaan kula soo dhowaada barnaamijka faaqiidaada toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga maanta oo jimacana barnaamijka faaqiidaada waxaynu ku eegi doonaa xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ee hadda gelaysa weji kaloo cakirneena waxaana xala saqdi dhaxa muqdisho dagaal uu ku dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo ciidamada ilaalad u ah midooda musharaxiinta midooda musharaxiintaoo hadla waxay sheegeen in lagu soo weeraro hotel ay deganayeen madaxweynayaal hore xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed halka dowladda soomaaliya ay sheegtay ciidamo maleeshiyaada inay soo weerareen fadhiisana ciidamada ammaanku ay ku sugnaayeen sida uu sheegay wasiirka amniga gudaha xukuumadda wakhtigu ka idlaaday haddaba xaggee laga aadaya xaaladan cakirnaanta ee doorashada soomaaliya salka ku haysa iyadoo weli aan heshiis laga gaarin arrinta doorashada soomaaliya barnaamijka faaqidaada ayaan guud ahaan qodobkaas maanta ku eegi doonaa hadduu rabiidmo barnaamijka waxaa igala qaybgelaya wasiirka hore wasaaradda waxbarashada xildhibaan cabdulaahi goodax barre oo si weyn kaga soo horjeeda baaqashadii banaanbaxa muqdisho ka dhacay iyo dowladda tallaabada ee qaadbee la xiriirtay iskoorimaanka muqdisho ka dhacay xildhibaan daahir amiin jeesow oo isagu sheegaya in banaanbaxa ahayd in la fiiriyo marka hore intaanu dhigin ka hor sida uu ku doodayo waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qaybgelaya xuseen macalin maxamuud oo si gaar amni kaga faallooda la taliyii hore amni qaranka ee madaxweyne farmaajona soo noqday sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ka ah doctor axmed kayre oo shuruucda caalamiga lowga p h d ka diyaarin islamarkaana si dhow ula socday arrinta doorashada iyo xaaladda hadda meeshay marayso dhammaantiin soo dhowaada xildhibaan cabdullahi goodax barre xalay wakhti dambe dadka muqdisho rasaasay ku soo tooseen banaanbax ayay mucaaradka wallaamiyeen laakiin mausan dhicin fagaaridda jika daasoonna meel colaaday noqotay see wax u dhaceen
bismi illahi raxmaan raxiim ka qaybgalayaasha barnaamijka iyo dhammaan soomaalida waa salaamaya adigana waa ku salaamaya wixii xalay dhacay runtii wax wanaagsan ma ahayn nasiib darro usoo horeeyatay muxuu ahaa geedi socodka siyaasadda soomaaliyeed iyo doorashooyinka ayay ahayd waxay kaloo nasiib darro ku ahayd in ciidanka soomaaliyeed runtii calaamad madow oo ku dhacday ayay ahayd mar hadday ka qayb galeen siyaasadda muxuu ahaa oy qayb ka noqdeen siyaasadda waa nasiib darro kale oo usoo hoyatay qaranka iyo ciidanka soomaaliyeed cid guulaysatay inkastoo guul ay sheegatay dowladdu ay leedahay waa dadkii waa jibinay waa racdaynay waa waxaynay muxuu ahaa haddana guul lama yiraahdo waxaas dad isu soo abaabulay oo inay mudaharaadaan rabo amnigooda la sug waayey amnigood goobtii meel kale maaha goobtii finaamiino loogu duugin wax loogu duugin goobtii ka shaqaynayay in la weeraro oo mataqaanaa dabaadaad iyo wixii loogu talagalay in cadowga lagula dagaalo lagula dagaalo runtii nasiib darro aad u foolxun ayay noqotay taasna waxay dishay doorashadii iyo waanwaantii doorasho ay socotay xalay ayay meeshaas ku dhimatay
aad baad umahadsan tahay xildhibaan daar jeesow cabdullah goox bar oo maqlaysaa doodiisa walaac weyn uu muujinaa dastuurkii iyo madax banaanida lagu tuntuu leeyahay see wax u dhacan xaggaaga waa mahadsan tahay horta marka ugu horeyso siday wax u dhaceen waxaan filayaa cid maanta si dhab ah u sheegi kartaa ma jiro xalay dagaal baa dhacay dagaalkana laba ciidan oo u dhexeeyey labada ciidan anagu dalkeena de hadda waxaan ogsoonahay halaayid oo ciidamo ciidamada dowladda oo muxuu ah afartaas ciidan ka duwan oo aan ogsoonahay ma jiro mudaharaadka mudaharaad ciidan wata hadduu yahay wax fiican ma aheen waxaase hadda xalka muxuu yahay aan ka cabaarno sidaa
cidda mudaharaadka waday xildhibaan daar way caddayd mucaaradka ee madowga musharaxiinta odayaala hogaaminayay meydyaha ka sheegay marka cidda mudaharaadka wada ciidan maysan ahayn way caddayd oo way sheegeen marka hadda cidda mudaharaadka waday hadday mudaharaad ciidan la socda ay ahaayeen wax qaldan ay ahayd sababta waa mudaharaadka waa inuu yahay mudaharaad salmiya mudaharaad ciidan aan wadanin mudaharaad aan lagu dhiminaynin mudaharaad dowladda ciid dadkeedii oo soo banbaxay ma ayna xasuuqin dadkeedii oo soo banbaxay ma ayna xasuuqmada la gaarinba maanta ay ahayd mudaharaadka inaas dhaco xalay waxa dagaal keenay ayaan aanfilayo hadda aan ii caddeen sababta oo aan aan aan ku sifayn karo iima caddo marka waxaan leeyahay waddanka xaalad waddan nugul oo aad iyo aad u jilacsanaan joognaa oo aanan muxuu ahay khillaasa qaadan karin balad iyo baadiye dalka ciidankan hadda oo xalig dagaalama haddii laba ciidankeeni oo kala jabaanduwi ay ahaataa anigu waxaan leeyahay qalad waaye waxaa weeye waddanka nabadda lagu soo celiyo xasiloonida ha la soo celiyo muxuu ahay cadow hal cadow aan leenahay cadow aan leenahay waa kan maanta leegi iyo iyo muxuu ahay
nabadha lagu soo dabaan waa mahadsan tahay doctor axmed kayre aad aad ula socotay arrintan iyo arrinta doorashada xaaladda taagan maxaa muqdisho ka socda bal dadka u sharax maanta oo jimco ah oo wakti dambe hadlayno maxaa soconaya
waa maasanta cabdulqaadir khiyaarta kalena waa salaamayaa aniga waxaan rabaa inaan ku bilaabo horta dalkan waa dal aada u nugul oo hadda isku dayaya inuu ka soo baxo colaad oo wakti dheer qaadatay waddankaana dowladda hadda inta ay ka talisaneen aad u kooban waay magaalada muqdisho hadda dhowr kilomitr banaanka haddaa uga baxda dad kale ay ka taliyaana macquula macnaha waxaa la isku dayayaa in dowladdiina xoojiyo nidaamka oo lagu shaqeeyo waddankaana waa waddan dal qaanuun inuu noqdo la rabo qodobka afaraad oo dastuurka waxau leeyahay saaraynta oo dastuurka sharcada laga taga ugu sarreeya macnaa wax kasta iyo go-aan kasta iyo tallaabo kasta oo dowladda qaadaysana waa inuu asaga waafaqsanaado oo ay hagto macnaha marka mudaharaadku waa waa waa waa waa xaq dastuuri ah qodobka labaatanaad ayaa si fiican u sharaxaya xorriyadda gobolka qodobka sidii tobnaad ayaa sharaxaya marka mudaharaadkan waxay ila tahay talaxumo weyn inay dhacday musharaxiinta madaxweynaha madaxweyneyaasha markay ku dhawaaqeen in mudaharaad la qabto an aniga waxay ila tahay tallaabada ugu wanaagsan oo meeshaas ka farreed waxay ahayd dowladdu inay iyaga la fadhiisato la wada hadlo macnaa si ammaana doo loo qabto maxaa la dhihi jiray mudaharaadkaas kabacdina waqti gaaban oo saacadada qaalaheeda lagu kala tegi lahaa haddii macnaha laakiin waxaa muuqata in hadda la isku dayay magaalada wadooyinkana waa la xiray meeshii lagu qaban lahaa mudaharaadka ciidan aa la geeyey ishorimaad ayaa dhacay macnaa waxay ila tahay marka inay talaxumo meeshaas ay ka muuqato lana rabo in caqliga iyo xigmadda loo soo noqdo waddanka waa waddan jilicsan ma awoodi karo in nidaam khilaaf iyo iskutaag fara isku taagtaag uu hadda galo macnaa haddaan caqli iyo iyo xigmad la isticmaalina macnaha waa waa meelaha aan joogin wax aada u sahla in dib uu hore ugu ugu dhaco waxaan u baahnay inaan hore u socono xuseen macalin madaxa hidaal amniga xaggeedaan kaa siinaa bal maxay maxay uga dhigaysaa xaaladii amniya markii horeba aan cagaha weyn ku taagnayn soomaaliya
cabdulqaadir waa mahadsan tahay arrintan horta runtii waa sida waxyaabtii kala sheegeen waa ayaan darro oo aan dee dalkaan uusan u baahnayn qof fili karay ama maskaxdiisa ay soo gelaysay dad dhahaya oo weliba dalkaan madax ka soo noqday oo mudaaharadayna dhahaya in ay culays laga saaro ay u baahdaan inay iyagu ay maaragtay ammaankeeda ay sugtaan kadibna ammaan sugashadii hadda looga dhigay in ay dambi noqotay oo ay meeshaasu ay habeen saq dhexe waktiga xataa aad aad ka dareemayso uu dagaalku dhacay in uu yahay dagaal isku dhac uusan hayne hawl maaragtay ama howlgal diyaarsan oo cilmiyeysan inuu ahaa in xilligii ay lugti yaraatay magaaladii oo dhanna ay maaragtay ka seexatay in maaragtay operation la sameeyey howlgal la sameeyey howlgal la sameeyey marka arrintaanu arrin runtii su-aal weyn dul saareysa dadaalkii loogu jiray daldhiska dowlad dhiska iyo ciidan dhiska soomaaliya oo mar walba waayadan dhan lala tacaalayay oo ahayd ciidan noocee ah ayaa oo xalaal noocu noqon karaa ciidanka hadda oo howlahan hadda sanadihii ugu dambeysay oo amar maxamed cabdullaahi farmaajo ka shaqaynayay ka hoos shaqaynaya ama ama hoos imaanaya maamulka madaxweyne ha ciidankaas ciidankii ay soomaalidu madax ku weysay maaha ciidanka ay soomaalidu madax ka weysay waxay waaye ciidan dastuurku in uu u dhaarta oo aanan qof u dhaaranin oo aanan howlaha siyaasadda aada uga fog ciidanka hadda la abaabulayo ama dhisan xoog uma dhisna laakiin intaa yartaa hadda abaabulan waxay ku dhisan yihiin ciidankii oo dalka dumiyey qaabkay u dhisnaayeen oo ah inay qof u adeegaan marka arrintaas ayaa naxariista ugu weyn hadda oo aniga xaggayga iga muuqata meesha ayay noqonaysa oo oo nagu celin karta waxyaabihii dee qoladii horeeta dhashay waan gartay xildhibaan daahir dadku inay bannaan baxaan oy bannaanka yimaadaan oo oo oy dareenkooda muujiyaan dastuurkaa sheegaya daban aan ka nimaana ciidamada iyo sida ku socdaa laakiin walaaca la qabee doorashada iyo dib u dhaca iyo daruufaha isfahan darro dadku inay muujiyaan xaq muu leeyihiin xaq baynu leeyihiin dadka inay mudaharaadaan maxaa loo diiday mudaharaadka yaa yaaba diidayba maanta ay ahayd waxa oo mudaharaadka lagu baaqay anigu waxaas ku baaqday iyo waxa dagaal unbaa dhacayaan xaligka aan ka war helnay cid diiday oo magaysoo bannaan baxaan diiday dadkaas anigu ma ogsoon waxaa keliya muhiimka waxaa weeye in dalkan waa dal lagu leh aanan kala ciidamaynin oo aan la siyaasadaynin oo mudaharaadka mudaharaadka shacabka ay dhiibanayeen aanan isaga ruuxiisa la siyaasadaynin oo dadkii saliim maskax saliima oo iilka soo goda ay ku mudaharaadaan dadka musharaxiinta odayaasha musharaxiinta ah ee hadda xilka muxuuha musharaxnimada u taagan anigu kuma ogsooni ciidamo iiga kacamar qaato oo oo gooni ah kuma aan ogsooni had- waxa dagaalamay oo hadda aad weydinaysaana waa laba ciidan marka arrintaas aa- waxaa la rabaa dagaalka dagaal hal dhinaca kale ma ahne labada ciidan oo xal dagaalatay ayaa la rabaa sifayn in laga bixiyo oo la- oo la- la fas- la safiro ciidamada dee kala amar qaataan haddii eh, muxuu ahay ciidamada mudaaraad eh, mudaaraadka mudaaraad ciidamaysan ou yahay de dalkeena waan ognahay wuxuu yahay waa dal nugul waa dal dacbana waa dal aan aan rabnay inaan soo celino amnigiisa iyo kala dambeynta wax lagu khilaaf- laisku khilaafsan yahay doorashaada ay tahay waqtigeeda aan dhexin waxa weeye da- dastuurka qodobka lixdanaad ee wax laga bedelay ee madaxweyneenii hore ee ma- madaxweyne xasan sheekh maxamuud isaga ruuxiisa uu soo jeediyey qodobkii labaatanaad uu soo jeediyey sharcigii lamar labaatan uu soo jeediyey oo baarlamaankii hadda joogay wax ka sii bedelay oo hay-addan hay-ad soo oo muxuu ahay lasoo doortay aa bedeli kartaa taasaa ay tahay in la ixtiraamo ee dalka dowlad la-aanaa ka jirta alaalala haddii la yidhaahdo dalku waa burbura haddii burburna cid ay uroon tahay ma laha ninka maanta ciidan badan haysto oo oo- oo rabo inuu dagaalamo iyo kii ciidina haysto iyo kii aan waxbaba haysanin dalkan inas burburo ciday dan ugu jirto ma laha marka waa inaan xal raadinaa hay-adda hay-adda ee muxuu ahay sharci dejinta waa dalkan dal baarlamaani waa dal burburi karo oo hay-adinka burburi karaan maaha baarlamaanka waa inuu shaqadiisa qabsadaa muxuu qabanaa baarlamaanka
hadde waxaa la rabaa asaga inuu go-aan soo saaro inuu asaga wax soo saaro loo baahanya
hallo maahir si kooban aan ku weydiiyo in ciidamada amnigu oy siyaasadda ku milmaan walaaq ma ku haysaa aad iyo aad ay walaacigu haysaa ni- nooc kastaba nooc kastaba in ay ciidamadeena siyaasad ku milmaan aad ay murug igu haysaa oo muxuu ahay nasiib daro tahay laakiin laakiin aan fiirino yaa u qaabilsan amnigu inay sugaan yaa u qaabilsan inaan dagaalka dagaal hal dhinaca ma ahan ilaahay aan ka baqno markuu waray dagaalka dagaal hal dhinaca ma ahan dagaal oo laba ciidan u dagaalo waayo labadaa ciidan yaa kala leh
cabdullahi gooda dagaala dhacay waxa laisku hayna waa arrintii doorashada xaggee laga aadaa meeshan
waa mahadsan tahay runtii waa si aan wanaagsan muxuu ahaa meesha laga aadayo horta waxaa fiican inaan isla qaadano isla fahmno ummadda soomaaliyeed ay fahamto waa waanti doorasho lagu qabanayay oo hadda ay u dambeysay baydhabo halkaasi ku dhimatay xalay ku dhimatay farmaajo haddii uu u haysto inuu limin gaarayne anigu waxaan aaminsanaha xalay ayaa mustaqbalkii siyaasadeed dhintay meesha marka laga aadayo meeshaas waxa waaye waa in gacan saddexaad ay soo gashaa meesha ma ma muuqato doorasho sida hadda loo qabanqaabinayo intii loo qabanqaabiyo la dhammaystiro meeshaas xildhibaano ka soo baxayaan aniga iima muuqato xalay meeshaas ku dhimatay arrintaas mana u malaynayo inay inay xitaa isku imaan doonaan iska dhaaf wax kale inay ka hadlaan arrintaas marka anigu waxaan qabaa anigu waxaan qabaa waan kuu soo laabanaa halka xildhibaan gooda doctor ahmed khayre waxa la isku hayo dabcan waa waa doorashadii soomaaliya waxayna wayna wayna sii xumaanaysaa xaaladda marka xaggee laga aadaa meeshan
horta aniga waxaa isleeyahay markii la yidhaahdo abdulxaraaq iyo maqasho oo naqdo oo la qabanayo guryaha markii korontada la gelinayo waxaa la sameeyaa moogta fiinta ugu xiraa oo haddii koronto badanu soo gasho oo guriga ay soo gasho uusan u guban gurigu isdamiyaa marka biiskaasaa damiya ani waxay ila tahay mudaharaadyada oo nabadda ah iyo nidaamkan xorriyadda qowlka iyo maanaa wadamada dimuqraadiyadda qaabkaasay u shaqeeyaan maanaa inta khilaaf iyo gacanta hadal imaan lahaa waa la wada hadlaa afkaa laga hadlaa dadka eh, dareenkooda waxay ku muujiyaan mudaharaadyadaas iyo qaabkaas haddii la diido oo mudaharaadyadii la waayana ana cabsi waxaa imaan karta in in dad kale ay qaabab kale ay wax isticmaalaan ani waxay ila tahay soomaaliya hadda ilaa labadii kun markii dowladda carta lasoo dhisay ilaa hadda nidaam fiican ayaa waxaa ku socday waxyaalo badan mar dagaallo iyo dhib waa soo dhex galeen laakiin waxaa socotay ilaa dhowrkii sanaba afartii sano mar inta doorasho la qabto awoodda laisku wareejiyo haddii marka madaxweynaha markaas jooga u guulaystana ugu taageero oo inta badan hadda sidii dhacdayna macnaha awoodiisa in nabada lagu kala wareego ani waxay ila tahay halka xalo hadda ii muuqda waxay tahay in laga wada shaqeeyo doorasho laysla ogol yahay oo laysla ogol yahay in in la galo oo laysla galo doorasho oo laysla wada ogol yahay macnaha inaysan qof ridan ugu jirin meeshan in hadda oo oo maxaa la yidhaahdaa xoog ama laysku muquuniyo ama wax qorshe saasa lala yimaado in laisku tanaasulo lawada hadlo nidaam doorasho laisla ogol yahay la qabto sida ugu dhaqsaha badan waddankaana uu horey u socdo macnaa haddii nidaamka nabadda iyo qaabkan uu socon waa hadal hadda madaxweyne oo sheekh shariif uu maanta dhahayay xaqiiqada macnaha waa in miisaan weyn la saaro hadal culus waaye oo in lagu caqli qaato la rabo oo ahaa magaaladan hubna waa yaallaa dhalinyarana waa joogtaa laakiin ma rabnid inla isticmaalno macnaha balaayada waa la kicin karaa waa sahlan tahay laakiin hadhowta in la dembiyaa adkaanay marka ani waxay la tahay hadda weli faraha kama bixin ma hala wada hadlo nidaamka doorashada ha layskaga yimaado go-aan ha laga gaaro ha la bilaabo waddankana sasa horena loogu wado xuseen macalin amnigaan usoo laabto rasaasa weli dhacaysa magaalo waa magaalo colaadeed waxaa laga hadlayna waa arrintii doorashada marka see iskula jaan qaadi kartaa in doorashadana laga wada hadlo xaalada amninaysaan ahaato
walahi niyo cabdulqaadir waxaan isleeyahay waa kala horeysaa hawshu hadda hadda doorasho laga dhigta ma joogo waa xaaladan xaalad emergency ah oo dadkii iyo dalkii jiritaankiisa lahadlayo xabadaha iyo duldhacayo dagaal oosha kutiga ka socda marka arrimahaas iyadoo aan dee yani arrinta meeshii dadku isku raacsanayeen oo winu dastuurku dadku hagaariyo lagu soo noqonin yani doorasho iyo xilligeeda hadda laga joogo waa ayaan daro boorka agtiisaan deganahay saasa waxay u socotaa si aan caadi ahayn inaan maqlaysaan kuyaba marka arrinta cabdiqaadir way dhaaftay doorasho maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa la rabaa in uu xalay ilaa maanta waxyaabaha qaladka uu sameeyey in uu sida ugu degdegta badan uu uga noqdo kana soo noqdo dadkana yani nabadgelyadoodii iyo kalsoonidii dowladnimada lagu qabay uu soo celiyo haddii intaas ay dhici weyso anigu doorasho uma jeedo dan nabadana uma jeedo
xildhibaan daahir rasaasta dhacaysa waan maqlaynaa meel kastoo joogno waxaa laga hadlayna waa arrintii doorashada marka halka degdega muxuu noqon karaa way kala horeysaa baa la aaminsan yahay wuxuu noqon karaa in xabadda la joojiyo dalkan oo jilacsan oo aan isku wada raacnay intayna hadda meesha ku wada hadlayna aan isku wada raacnay in loo turo inaan la bara ficinin dadka masaakiinta iyo dadka bermageydada inaan la bara ficinin dadkan inaanan loo celinin meeshii ay ka yimaadeen dadkan walaalo waaye waxaa dhacayo oo dhan wax siyaasad adiga dowladda kamid ah xildhibaan xildhibaan daahir dowladdaas kamid tahay dadku shacabka sid adigu marka rasaasa la joojiyo
annaga baarlamaan ahaan dowlad ahaan baarlamaan ahaan inta hadda meesha ugula jirto kadigoo dowladda waaye intaan muxuu ahay markii haddii hay-adaha sharci dejinta aad ka hadlayseen cabdullaahi iyo aniga waa kamidaan nahay marka waxaa la rabaa baarlamaanka soomaaliya jaanis ha la siiyo isagaa qal gaaraya isagaa go-aano ka soo saarayir asaa doorashadii mudaynaya asaa doorashadii xalkeeda raadinaya sharciga qodobka afartan iyo todobaad ayaa tilmaamaya si doorasho iyo cidda xaq u leh inay shuruucdeeda iyo ay samayso haddii waxa laisku qabsaday taagtaaga ay taas tahay markii hore ayaa kaadi jidkeeda gafta la noqday oo aan muxuu ahay dadaada shaqo ku leheen farta laga saaray waxaan ka codsanayaa xabadda in la joojiyo in loo turo hooyada dhibaataysan loo turo in laga warsuga baarlamaanka soomaaliya xildhibaan cabdullahi goedax barre dhabbihii doorashada dabaan isha ku wada haynaa daruufaha dhacaya iyo tan amnigana waa xaalad soo korortay doorasho ma la aadi karaa hadda
ha waa macadsan tahay waa la aadi karaa doorasho laakiin doorasho waxaa la aadayaa baarlamaankan hadda jiro inuu doorto madaxweynaha sababta waxaa waaye waxa waxaanoo dhiba iyo waxaanoo rafaada ama gabadha ama dowladweynadha ama muxuu ahaa maamul goboleedyo waxdiidandha ama muxuu ahaa waqooyi iyo mataqaanaa kufsiga lagu hayo waxaasoo dhan waxay u dhacayaan kufsiga madaxweynaha marka si qofkan aan loogu sii socon xalku wuxuu ku jiraa in baarlamaanka hadda jiro uu doorto madaxweyne oo dadkan yani baarlamaanku inuu intuu yimaado muxuu ahaa soo saaro muxuu ahaa waktiga muxuu ahaa kambeynku bilaabanayo iyo waktiga doorashada madaxweynuhu dhacayso iyo waktiga muxuu ahaa ajiirada la qaadanayo xalka rasmigaa oo aan aan muxuu ahaa cidlo isku haysan doonin kaas wey in maanta la yidhaahdo doorashada aan muxuu ahaa badbaadinno aan ka shaqayno ayadoo xabad saas u dhacayso macquulna ma aha xalku wuxuu ku jiraa in baarlamaanku uu doorto madaxweynaha baarlamaan waan leenahay baarlamaankeenu waa fadhiyaa muxuu ahaa sida uu muujiyey muxuu ahaa farmaajo kalsooni uu ku qabaa oo wax sidaas usoo khudbeeyey oo wax usoo sheegay oo uu yiray aniga gacantan taagay wax aan qaban karo oo dambe ma jirto gacantan ka taagay marka baarlamaanka ayay howshu ay u taallaa middan baydha waa kasoo dhex gashay oo oo qoladan beesha maxaad yiraahdo internationalska ay aada u dareynayeen tiina waad aragtaa way dhimatay xalku waxa waaye in baarlamaankan uu doorasho sameeyo mu ku jiraa xalka inaad adigu sii joogtaan waa mahadsantahay optionada baarlamaanka muxuu ahay waa badan yihiin inuu asaga wax doorto keliya maaha option optionno badan baa jiro oo kale waxaad yeelaysaa marka anigu waxa keliya hadda ummadda ugu hersan waxaa weeye in baarlamaanka soomaaliyeed xalka uu raadiya waxaa kasii muhiimsan optionada noo sheeg xildhibaan daahir dee dad dad baa dad baa dhimanaya si xal loo helo optionada noo sheeg meel lagu sheegaa jirto meesha lagu sheegaayo baarlamaanka dhexdiisu waaye baarlamaanka dhexdiisaan ka sheegi doonaa optionada badan laakiin
dadka soomaalida matishaa ku dhegaysanaya xildhibaan daahir markakeeyo muhiimka waxaa weeye Xildhibaan in la Daahir.
joojiyo dagaalada socdo hadda socdo in la joojiyo Xildhibaan Daahir.
la noqonin in shacabka soomaaliyeed ila u furan waa baarlamaanka baarlamaankoodana waa baarlamaan lagu kalsoonaan karo inay muxuu ahay ay- ay ku kalsoonaadaan xabadana ay joojiyaan xildhibaan daahir eh, xildhibaan daahir xal xalaa u baahannahay dadka dadka ku dhegaysanaya ee aad matashe soomaaliyeed xal inaan helnaan u baahannahay viyooda lagaa dhegaysanaa marka xalalku maxaa ka mid ah wuu sheegay cabdullahi gooda wuxuu yidhi baarlamaankan ha soo doortaano madaxweyne iyo iyo dabcan iyo iyo iyo dadkii lasoo dooranaya marka xalku muxuu yahay noo sheeg waa hadda waa kuu sheegay optionada waa badan yihiin Maxaa ka mid ah?
baarlamaanka dhexdiisa baarlamaanka dhexdiisaana ka sheegaya wax hadda aan aan idaacad ka sheega muhiim ma muhiim ma aha Inaan waxbaad idaacad ka garanaysaa sheego, way Waxba- waxbaad kaa garanaysaa xildhibaan daahir maya baarlamaanka dhexdiisaa laga sheegaya baarlamaanka dhexdiisaa laga sheegaya idaacadaha uu- idaacadaha uguma sheego baarlamaanka wixii eh, muxuu ahaye, shaqada uu qabanayo Eh, waxaan ka sheegaa golaha baarlamaankaan ka sheegaya ama haliiga diida ama haliiga ogolaa laakiin walaalkay waa mid la sheego optionka midda optionada wada golaha shacabka waxaa lagay qabsoodi maahan eh, waana dembi in la qariyo dadka aad ku matashaan eh, inaydan maqlaan dadku xaqa u leeyihiin xuseen maqalin aanu gudbo xuseen xagee laga aadaya xaaladan cakiran fursadaha kale yaale la aadi kara maxay yihiin xalku miya waa aniga waxay iila muuqataa xaaladda hadda la marayo xal kale uma jeedno aanan ahayn in maxamed cabdullaahi farmaajo in uu xilligiisuna waa dhimaaday inuu eh, kursiga baneeyo dadka soomaalidaana ay isugu yimaadaan in ay arrimahooda ka tashadaan wuu ku fashilmay eh, afar sano kadib xilligiisoo dhammaaday in magaalada muqdisho ay eh, caasimadii ay dagaalo ka socdaan arrintaas waa arrin maaragtay eh, sawir eh, nagu filan la siiyey waaye eh, meel ka sokaysa oo dadku hadda aniga aan ujeedo aqbali karaanna ma jirto marka inuu maxamed cabdullaahi farmaajo uu sida ugu dhaqsaha badan xilka u wareejiyo ciddii uu eh, eh, xildhibaanaha meesha ugu wareejira oo dib wareejinayo Eh, eh, laakiin aniga hadda hadda wax igu soo dhacayo majeeda cabdullaahi maxamed cabdullaahi farmaajo magaaladan weli madaxweyne kasii ah inay magaaladan caadi kusoo noqoto Wa- waan gartay Eh, xildhibaan daahir eh, gebagabadii aan joognaa dabcan talada ujeedada xuseen waa mid asaga ku gaara eh, waa mid asaga ku gaara laakiin xal buu u arkaa maxay kula tahay adiga waa mahadsantahay doctor xuseen waa mahadsan yahay anigu ma qabo walaxaa fashilmi in la yidhaahdo waxa baa fashilmi waxaa waye meelaan loo noqonin wa- wa- wax ma fashilmine wixii naga halaysan aan samaysano wixii oo naga qaldan aan saxano dagaalka socdana hala xildhibaan daahir joojiyo fashilka ka weyn in in in in in dagaal dhaco oo sababta dagaalkuna doorasho tahay maxay tahay oo sugayda hadda doorashadii fiir baydadaa la tagay oo hadda qodobadii ugu dambeeyey waa lagu soo heshiiyey doorashada cidii dalmalaha doorashada soomaaliya inay doorasho gasho waa lama huraan erayga fashilkan daba jooga xildhibaan daahir fashilka kenya damena sugeeda muxuu yahay hadda maxaa fashilna hadday mar doorasho xabada dhacayso
xabadda dhacaysa hala joojiyo xabad xal ma aha xabad xal ma aha xabadda dhacaysa qalad waaye qaladka hala joojiyo
cabdilqaadir waan kusoo noqon karaa haye
cabdilqaadirow xildhibaanku waa mahadsan yahay laakiin arrinka hadda waxaa soomaaliya waxaan maraynaa lifestyle jirta hadda xabadda waxay ku bilaabatay musharaxiinta inta soo hartay oo jidkii eraboorka dad boorarada fugata ayaa xabad hadda lagu soo lisay dhinaca xildhibaanku meesha waxa uu ka hadlaayo kama garanayo waan gartay maxaa haray ma garanayo
waxaa heray waxaa heray waa wada hadlaynaa baarlamaankiyaa fadhiisanaaye doctor xuseen dadka guryahooda ha ku noqdaano wixii qaldan markaas fiiri jeel gudaa dhexdiisa waxalo lagama qabto waxaan hadda dhacaayo si aan u baarno oo aan xildhibaanadoodii aan hayano oo u go-aan gaarno dadka guryahooda ha joogaana
baydhabaad kusii olalisay labadii maalmood ee madaxweynuhu qabtana maantay ku eg tahay sideed iyo tobanka sagaal iyo tobanka marka baydhabana hadda miiska ma saara soo maadaahir haddii wixii baydhabo ay wax kasoo bixi waayaan marjaxa waa baarlamaanka hore ogow dalkan baarlamaan uu leeyahay baarlamaanka ayaa go-aan gaaraya aad halii faahmo baarlamaankaa go-aan gaaraya yaasin wiil laga dhimanaya gabar laga dhaawacmay guryaha hala jooga baarlamaanka soomaaliyeed wakti hala siiyo
goda bar waan soo gebagabaynaa xaggaaga xalka ugu dambeeya
xalka xalka waa in baarlamaankan howshan uu gacanta la soo galo si uu gacantu la soo galo madaxweynaha ninka hadda madaxweynimadiisa dhamaatay wuu sahli karaa noocuu ku sahli kara waxa waaye inuu istiqaalo keeno guddoomiyaha baarlamaanka ayaa datuur ku faraaya in muxuu ahaa xilkaas uu la wareego kadibna baarlamaanku inuu doorasho galo dowladdaas la dhisi doono madaxweynaha soo bixi doono dowladda dhisi doonana ay baarlamaankan u dirto in uu iyadoo aan farqaadisaysan doorasho baarlamaan la galo
in baarlamaankan joogo oo guddoonku jooga iyadu nafteeda sooheela waktu ka dhamaada ka mid maaha maya kama mid aha baarlamaanka iyada meesha dadka lagu khaldo waa meeshaas madaxweynaha xafiiskiisu hay-ad ma aha madaxweynaha xafiiskiisu waa qof laakiin hay-ad waxaa la yidhahdaa waa xukuumadda waa waa garsoorka waa muxuu ahaa baarlamaanka marka baarlamaankan waddankan waa barlamentarian mar walba waa inuu baarlamaan fadhiyo jiraa doorasho xukuumadda inay qabanqaabiso ayaa laga rabaa doorashadii way ku fasilmeen inay qalantaariyaan waa caddahay xalaa u dambaysa xabadaa ka dhacday marka meesha looga gudbaayo waa in hadduu ninkaas si saalixa u fikiraayo waddankan inuusan madax ka-aan doonin waa u caddahay inuu waddanka badbaadiyo oo sidii kuwii ka horreeyay aysan adduunyo u kharibin uusan u kharibin oo xilka ku wareejiyo guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaankana markaas uu abaabulo in baarlamaanku wax doorto oo mataqaanaa taas ayaa xalka ku jira haddii la gafo waa fursada u dambaysay oo oo haddii la gafo laga aadayo wixii daraa ee infili walki marka taas maba gafi karno taxanihii dheeraa uu soo taxay taasaan tanaasula tanaasula u baxshay laakiin failurkaygi kaas aha iyo failurkaygi kaas aha inuu dhahay saabadnimada uu sameeyey marka waxaa waaye taxanihii muxuu aha fashilkiisa yaanan ku khatimin in baarlamaankuna uu awoodi waayo waan gartay xuseen macali maxamuud xuseen macali maxamuud alsiina xuseen si hay-adaha amnigu ay madax banaani u helaan hay-adaha dastuuriga inaysan ugu milmina kale sidee lagu heli karaa si cilmi looga barto in aan mar dambe aysan dhicin ama aysan dhicinba in ciidamada ay mararka qaar ay siyaasadda ku milmaan waa mahadsan tahay runtii dee waa arrinta ugu muhiimsan daldhidka dalka oo mar walbeeto dadku ay laga hadlo waxyaabaha ay dadku mar walba jecel yihiin oo ishooda kusoo dhacda waa ciidan dalku leeyahay waana muhiim ciidan dirada ka ilaaliya ciidan gudaha maaragtay amniga ka ilaaliya laakiin ciidankaasi haddii uusan ciidan dastuurka ka amar qaato uusan ahayn oo ciidan shaqsi ka amar qaato uu noqdo ciidan maaha waa maleeshiyaad magac u kala duwan yihiin in saanka wato iyo yurob dhar qurxan wato iyo muhiim maaha ciidanku waa inuu noqdo ciidan dastuurka fiirinayo markii uu amaro qaadanayo haddii uusan ahayn waa maleeshiyaad meeshaas waa meesha ay soomaaliya dowladaheedii isu soo tashagay ay mar walbeeto igsanayeen ay ku- kuna fashilnayeen marka hadda ciidankan hadda aan hadda annaga ciidan ugu yeerno ciidan dastuuri ah lama dhihi karo markaas uma jeedno hadda dhegaheenna wax ku dhacaya amaro dastuuri ah ma ah marka meeshaas waa meesha sarta ka quraysan tahay soomaaliduna waa inay ogaato ciidan waxa loogu yeero haddii uusan dastuur ka amar qaadanaynin ciidan ma aha meeshaas waaye dowlad kastoo hadda falan doonta inaan yani arrinta ciidan dhibka aanan lala duudin oo lala cadoonin oo weynsado ciidan maanta waxa dhacayo kalena samayn karin lixdan iyo sagaalkii dahri dhacayna aan isan dhici karin meeshaas waaye meesha dowladnimada soomaaliya ay ka bilaaban karta xildhibaan daahir fursadda xaggaa ugu dambeysa ee, waxaan waxaan ilaah ka baryaynaa in rasaasku joogsato oo dadku degenaansho helaan marka halku muxuu ku leeyahay ee, si doorasho loo aado Qofka halkan toos waa baarayaa horta marka ugu horeysa madaxweyneyaashii hore iyo musharaxiinta madaxweyneyaalka waxaan ka codsanayaa waa had waa codsi aan u dirayo inay dhahaana dadka guryahooda ha joogaan ilaa aanu arrintan xalkeeda aan baarno haddaan nahay baarlamaankii ee dadkaas matalaya kow marka ugu horeysa waa inay baaqaas ay musharaxiinta uu ka yimaada labo waxaa kale oo aan rabaa waxaa weeye inaana ciidankeena aan daamij garaynin sababtoo masar markii uu ka dhacay eh, taxsiirka eh, muxuu ahay mudaaraadkii weynaa xisni waarag lagu ridayo markuu ka dhacay Raila waxaa Square.
kala ceerin- waxaa kala ceerinayay waxay ahaayeen ciidankood maalinna lama dhihin ciidankan dastuuri maaha lama dhihin marka yaan ciidankeena annaga naaqasinin oo aan sababta ka qaadin oo yaan cagcaganin waa ciidan qaran waa waa- waxaa weeye amar la fariyey eh, haddii ay ay gudinayeen ay gudinayeen laakiin midda ugu habboon waxaa weeye askariyo adna ha dilin wiilka oo oo muxuu ahay walaalka oo shibilka ah oo muxuu ahay mudaaradaan samaynayay adigana adi wiilyo adigana qori ha soo qaadana waxaa la mudaaraa qalinleey ah qalinkaaga adoo wata adoo boorkaada kor u taagayo waayo waxaa lagu ogolyaa war waxa halkaa waa naqaanaa dalkan tabarta yar layaan burburin madaxweyneyaashii hore iyo dhammaan guud ahaan musharaxiintan waxaan ka codsanayaa inay dadku u sheegaan in dad guryahooda ay ku laabtaan oo aan iska dabuureed iyo luuq kalaabasho iyo midna aan la samayn wax ka weynaa dhacay xabadaa laisku riday xabadaa dhacday arrintaasna baarlamaanka iyo iyo hay-adaha dawliga inay baaraanay u baahan yihiin dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin ee, barnaamijkii faaqidaada ayaan intaas ku soo koobayaa oo aan ku eegayna bal muqdisho oo rasaas ay ka dhacayso barnaamijka waxaa igala qaybgelayay eh, xildhibaan daahir amiin jeeso xildhibaan cabdulaahi goodax barre iyo xuseen macalin maxamuud oo amniga ka faallooda iyo doctor ahma kayre oo mar dhaxe barnaamijka uu qadka ka go-ay laakiin qaybtii koowaad barnaamijka nagala qaybgelayay intaanu kulmi doona barnaamijka lamid ah waa bahdi faaqidaada toddobaadku ee leh nabadi
aad buu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijkaasi inoo soo jeedinayay halkaad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a idinka imanaysa washington markana ku soo dhowaada barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa noo diyaariyey cabdixaafid cawil ismaaciil
xubnaha baarlamaanka faransiiska ayaa ansixiyey sharci muran dhaliyey oo ay dowladdu sheegtay inuu xoojinayo mabaadi'da cilmaaniga ah ee dalka laakiin dadka ka soo horjeeda waxa ay ku doodayaan inuu dhaawici karo xuquuqda madaniga ah gaar ahaana bulshada muslimiinta ee dalkaasi ku nool oo gaadhaya shan dhibic toddoba milyan xubnaha baarlamaanka oo salaasadii u codeeyey sharcigan oo loogu yeeray la dagaalanka gooni-goosadka oo uu hore u keenay madaxweyne emmanuel macron ayaa gogol xaad u ah in bilooyin gudahood lagu ansixiyey haddaba waa maxay sharcigan sidee ayaana u saameynayaa muslimiinta dalkaasi faransiiska ku nool oo ah kuwa ugu badan yurub su-aashaasi ayaan weydiiyey siciid ciro oo ka faalooda arrimaha faransiiska oo degan magaalada baris sharcigan waxaa loogu magac daray eh, sharciga la dagaalanka eh, xagjirka ama kuwa gooni goosadka sababtoo ah dalkan faransiiska muddooyinkii ugu dambeeyey wuxuu la daaladhacaya falal argagixiso oo soo noqnoqonayay sharcigan waxaa lagu tilmaamay inuu yahay mid ilaalinaya qayimka jamhuuriyadda faransiiska walaal sharcigan waxaa la baasgareeyey salaasada eenu soo dhaafnay sidoo kale sharcigan wuxuu taarget ka dhiganayaa hay-adaha ka shaqeeya tabarucaadda ay leeyihiin ururada islaamka ee ka jira dalkan faransiiska dowladdan waxay ku sababaysay lacagaha ay ku shaqeeyaan hay-adaha inay dibadda ka timaado ayadoo aan la ogeyn waxyaabaha lagu qabto iyo cidda ee ka timidba iyo halka ay soo martayba sharciga ayaa hadda loo gudbin doonaa aqalka sare ee faransiiska sanadka uu hogaaminayo muxaafidku waxay leeyihiin awoodda ay wax kaga bedeli karaan laakiin waxay u badan tahay inay iyaguna ansixinayaan sharcigan ayaa dowladda u siinaya inay xidhaan goobaha lagu cibaadaysto iyo dugsiyada diimaha sidoo kale waxa kale oo lagu xanibi karaa wadaadada loo arko inay yihiin xagjiro waxaa jira warwar ay dowladdu ka muujisay masaajidada dhaqaalaha ka hela dalalka dibadda waxaana lagu amri doonaa inay xaqiijiyaan dhaqaalaha soo gala ururada muslimiinta ayaa haddaba iyagu qaba in sharcigan lagu beegsanayo dadka muslimiinta ah waa kan mar kale siciid ciro walaal ururada muslimiinta ayaa qaba ama aaminsan in sharcigan si gaara ayaga loogu beegsanayo sababtuna waxay tahay sharciganba inta badan wuxuu ka hadlayaa ama marka yani hadalheyntiisa ama magacaabadiisa markii la magacaabaya ama laga hadlayaba waxaa aada loo soo qaadanayaa islaamiyiinta xag jirka ah sidaa darteeda ururada islaamka waxay aaminsan yihiin in sharcigan ayaga uu gaar ku yahay sharcigan aqalka hoose ee baarlamaanka ansixiyey ayaa imanaya iyada oo ay dhow dahay doorashadii madaxweynaha ee dalkaasi faransiiska turkiga waa dalka dhaqaalaha ugu badan ee dugsiyada iyo masaajidada ka bixiya dalka faransiiska sidaynu ka warqabno xiriirka macron iyo erdoqon ma uu wanaagsanayn waayadii u dambeeyey inkastoo uu jiro dadaal labada dhinac ah oo la doonayo in lagu abuuro jawi wanaagsan sidee haddaba ayuu u arkaa turkigu sharcigan su-aashaasi ayaan weydiiyey jamaal axmed cabdi oo ah madaca idaacadda maqal oo ku taala magaalada oslo kana faalooda amuuraha islaamka sida la wada ogyahay dowladda turkigu waxay ku leedahay iskuulle aad u balballaaran oo ku yaalla wadamada yurubta sida faransiiska iyo jarmalka iyo wadamo kale waxaana geliyaan lacag aad u badan oo waa iskuulladaasina inta badan wax lagu bartaa qur-aanka iyo waxaa jira masaajida waaweyn oo ku yaalla oo ay dowladda turkigu ay maalgeliso waayo waxaad moodaa beryihii dambe inay wadamada islaamku sida wadamada khaliishko kale inay kala laabteen oo ay joojiyeen madaarisadiii ku yaalla wadamada yurub ama masaajid inay lacagtii ka jareen taasi markaa bedelkeeda waxaad arkaysaa go-aanka oo soo saaray guriga hoose dowladda faransiisku haddii uu markaa ansixiyo aqalka sare dowladda faransiisku wax laga yaaba inuu saameyn yeesho saameyntaas inta badan waxay taabanaysaa dowladda turkiga oo hadda waddanka keliya ee islaamka ee lacaga badan ku bixiya masaajida ku yaalla wadamada yurub iyo madarsadahaba mar dhow waxaa dhacday inuu mar dhexdeed xumaado xidhiirka udhexeeya labada dowladood markii madaxweynaha faransiisku aflagaaday diinta islaamka inkastoo ay rabaan inay soo celiyaan xidhiir wanaagsan oo labada madaxweyne rabaan inay xidhiir fiican sameeyaan haddana waxaa garab socota saameynta uu yeelanaya sharciga cusub ee dowladda faransiisku waxaa kaloo sii raacda madaxweynaha faransiisku hadda geli doona doorashooyin isaga laftiisa waxa laga yaaba inay saameyn ku yeelada taasi
madaxweyne macron iyo wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska darmanin ayaa lagu eedeeyey inay doonayaan in ay soo jiitaan codbixiyayaasha xagjirka ah iyaga oo abuuraya xaalad ay ku muujinayaan khataro ay sheegeen inay ka imanayaan kooxo ay ku tilmaameen xagjiro dhegeystayaal intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafi dacawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo barnaamijkaasi umuuraha islaamka noo soo jeedinayay halkaad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ay halkan si wadi jiray idinkala socodsiinayeen cabdiqaadir maxamed mursal iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud sharwac tan iyo tan idaacaddan mid lamid a isugu iman doonna waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo